bismi illaahi raxmaan raxiim waad ogtihiin jaamacadaha dalka waxaa jaamacadaha jaamacadda hargeysa waxay ku jirtaa kuwii ugu horreeyey ee jaamacadaha camuud marka laga bilaabo kuwii kusoo xigay weeyaan waa jaamacad had iyo jeer runtii lagu xisaabiyo jaamacadda ay dawladdu had iyo jeer wax badan geliso waxay lacagteedu way ugu yartahay jaamacadaha oo haddaad soo wareysataan jaamacadaha kale imika ka كل سوق كله صدح بقول والله هم يسوي بقول فان waxa ay marka jaamacadii waxa loo baahday muddaynu jaamacadahan aynu kusoo kusoo caanamaalay in jaamacadii la hagaajiyo in tayadoodii kor loo qaado in ardayga jaamacadda hargeysa ka soo baxa uu galo jaamacadaha dibadda dee isagoo qualificationkii la galo jaamacaddii ha la hagaajiyo tayadeedii ha la hagaajiyo dabcan tayadeeda marka la hagaajinayo lacagtu way kordhaysaa soo maaha lacagtii kordhaysay aad bay uga qaybiyeen maalintii hore waad ogeydeen iyagoo taayirkagubaya aniga la ii kaxeeyey halkan la iga kaxeeyey waan u tegey maxaa dhacay baan idhi waxay yidhaahdeen annagoo imtixaan ku jirnaa lacagtii lanagu kordhiyo waraaqa lana siiyo maanaan diidin lacagta markaa shir baan la galay oo hoolkii baan fadhiisana malaa media haddaad dib u raacdaan waad helaysaan waxaan ku idhi maxaa daran waxay waanu ognahay jaamacadda in la hagaajinayo waanu ognahay jaamacadda inay lacag u baahan tahay waanu garaabaynaa laakiinse qaabka lanoogu kordhiyey qaab wuxuu ahaa khaldan annagoo imtixaan ku jirnaa waraaqihii lanoo qaybiyey waxaa laleeyay lacagtii baa laydinku kordhinayaa qoladiina unbaa laydinku kordhinayaa waxyaabo dabeedna cabashadoodii baan soo qaaday waxaan ku yidhi haddaba waxaanu yeelaynaa jaamacaddii baanu wareysanay qoladii jaamacadda jaamacaddu waxay isma bixinaysa jaamacaddii inaa baabada loo xidho iyo in dee sidii jaamacadaha kale yeeleen lacagtii la kordhiyo waxaan ku yidhi waa lagama maarmaan madaxweynahan idinku tegaya iyo wasaaradda isku tegayo waxbaanu simister kale ka bixinayn laakiinse simisterka dambe u diyaar garooba haye bay yidhaahdeen shan iyo konton kun oo doolar ayaan wiiggii hore ku wareejiyey jaamacadda oo simisterkii lacagtii laga bixiyey waan jeclahay jaamacadda inaad soo wareysataan oo madaxweynuhu qoray shan iyo konton kun oo caruurtii ayaantii calaa cali sayidi si naxdinaa lanoogu sheegay maanaan u diyaar garoobin waxay markay soo xisaabiyeen waxay yidhaahdeen shan iyo konton kun oo doolar weeyaan shan iyo kontonkii kun ee doolar oo aanu shiin ka maqnayn ayaanu ku wareejinay jaamacadda hargeysa aanu siin simisterkii aanu ballan qaadnay waana kaabsinay inta kale laakiinse idinkiiyo jaamacaddu waxaa kaloo aniga ii dheer waxaa layidhi wasiirka waxbarashadu ardayday la safataa ardayda lamaa safan ardaydu waxa weeyaan markay ardaydii boliisku isku soo baxsadaan ha markay halkaa soo gaadho anigu ardaydaan la safanaya dee boliiska anaa idhi anaa la hadlaya ardayda joojiya rasaasta laakiinse jaamacadda waxaanu ku ballanay inay ardaydaasu iyagu ay isku ekaadaan xerada intaa kudi jirta shan iyo kontonkii aanu ana ku ballan qaadnayna waanu bixinay maanta markaa tantii waxa weeyaan waxaan u arkaya inay ardayduna waayo daraad arday baa ii timid in guddiya waxaan ku yidhi intiinoo dhan ii kale wixii aynu isku ogeyn mise wixii ka duwan intii aynu isku ogeyn soo iskuma ogin haa bay yidhahdeen laakiinse lacaga yarar oo kale intaa halkan waxaan ku yidhi idinkoo ka ballaaran ii kaalay hoolka soo fadhiista ii sheega jaamacadaynu u yeedhinaa wixii khalade wixii aynu ku heshiinay ka duwan waynu ka wada hadlaynaa waxaa ku xigta maanta inay magaaladii fawdad geliyaan dee waxa weeyaan waa khalad halad ardayga jaamacad ku jira sugaya inuu wadankan madax ka noqdo mas-uul ka noqdo inuu qowlkiisiina ixtiraami waayo isagoo loo diyaariyo hoo laleeyaha lagula hadlay wax dee wixii aad ballankii ballankii aad gashay adna ka soo bax ballankii annagu aanu gallayna waanu kasoo baxnay simisterkii lacagtiisii waa la bixiyey wixii kale dheeraadad ka hadlaysaan keena diiday ee doonaya inuu magaalada rabshad geliyo xaqiiqadii waxa weeyaan waa waa gardarro cadaan dabidna halkaas xaaladu maraysa su-aale markaa ma magacayga marwasa simcad yaadan waxaa tafsiirka waxbarashada iyo taariikhda sare waxaana tahay mas-uulka ugu sarreeya dhinaca waxbarashada somaliland maxaa sababa in mar kasta ardayda jaamacadda hargeysa ay sidan oo kale magaalada kuusan noqdaan sidoo idinkoo mas-uuliyiin siini ah oo xalin karaya oo la socon karaya hadday dhaqaale noqoto hadday cabashadooda xalintooda noqoto maxay tahay waxay tahay dee waxaan iminka aynu weydiinayna dhalinyaradaynu weydiinayna waxaynu weydiinaynaa daraad bay halkaa igu yimaadeen iyagoo afar ma afar bay ahaayeen afar bay ahaayeen waxay ardaydii baan ka wakilin waxaan ku yidhi ii kaale igu soo noqda xalli soo maaha markaad imika ila hadashay tiraahdo darooyal baan ka socda waxaan doonaya inaan kula hadlo inaan ama ku idhaahdo orod iga tag waxba kugu warrami maayo ama aan ku idhahdo berri igu soo noqo berri haddaa daaqada soo shiida yaa tegiyey wada hadalkiisu adiga maaha ballan baanu galnay kaalaya baanu miiska soo fadhiista dee qof rashid iska doonaya oo ama imtixaanadii ay ku adkaadeen ama waxbarashadii si ka tahay dee qofkaa maari looma helayo si kasta haddaad wasiirka ka tahay maari uma helayso way ardaydii intii badnay way dhigantaa inta kalena waxaanu diyaar waa hindaraad markay ii yimaado waxaan ku yidhi ii kaalaya xafiiska igu kaalay wixii saa-ide wixii aynu ku ballanay ka duwan anaa wax idinkala qabanaya weligeedba jaamacaddu ha tirahda ardayda u hiilsaa wasiirku waan idiin hiilinaya wixii dulmiya waan idinka qabanaya soo maaha inay soo noqoto umaan soo baxayni waxaanaynu ku soo baxayni dee shaqaan hayaa ma ardaydu
iyo warbixinaan doonaya inaan ku tarsataan waa laga yaaba inay su-aalihiina ay la xidhiidhaan waxa weeye sidaa wasiirku idiin sheegay jaamacadda hargeysi waxay ka mid tahay jaamacadaha fiigeeda ugu hooseeyo dalkeena haddan yar baan idin siinaya caqligana isticmaala waxa weeyaan jaamacadda hargeysa kuliyadaha sayniska waxaa laga qaadaa boqol konton iyo toddoba boqol konton iyo toddoba laga qaada halka jaamacadaha kale ee wadanka ta ugu yar laga qaado laba boqol iyo konton saddex boqol haddaan idiin sheego ardayda cabanaysa iminka i c t go kale boqol iyo sideetan baa laga qaadi jiray ilaa boqol iyo sagaashan laba boqol iyo toban baa laga dhigay briceka ugu badan ee iminka waxa weeye waa medicinka medicinka waxaa laga dhigaa laba boqol iyo shan iyo soddon si aan ku hayno information medicinka ugu yar saddex boqol baa laga qaadaa wadanka markaan isku soo udno kuliyadaha businesska oo kuwa ugu badana iyo economiga oo kale waxaa raydkooda laga qaaday boqol konton iyo toddoba ilaa laba boqol baa la gaarsi ilaa haddaba aynu joogno way ka hooseeyaan jaamacadaha dalka inta kale ee lagu dhigto ee ardayda ku dhigata sidaa awgeed waxaa tiri waa soo noqnoqonaya waa ilaa saddex jeer ayay soo noqnoqdeen saddexdaba waa la demiyey saddexdaba waxaa la doonaya in la ilaaliyo waa la eegaya ardayda haynteeda waxaa la eegayaa nambarka ardayda meesha ku jira waxaa la eegaya wasiirku way ka qayb oo laga ka qayb qaadan markii ugu horreysay joojiya aan ku nidhi jaamacaddu waxay ku shaqaysaa ee u badan ee prioritiga oo fiiga ardayga laga qaado dowladda dhexena ma ma yaraysatee waxay siisaa jaamacadaha waa la subsidize garaya lacag baa la siiya oo central budgetka ugu jira oo hargeysa number one ka tahay trainingkaanu siinaa teacher trainingkaanu siinaa waxyaabaha projectyada kale ee dhan oo jaamacadda hargeysa number one ka dhigna macalimiintaanu grade garayna waxyaaba fara badan baanu siinaa oon ku sabsanaa haddaan nahay wasaaradda waxbarashada marka markay sidaa tahay waa loo sheegaa maamulka in badan baan runtii iska horan maamulka jaamacadda oon cadaadis ku hayn aan la maamuli karayn macnihi waxa weeyaan arday ku dhiganaya medical ama science dhiganaya oo bixinaya boqol iyo sagaashan dollar dee maxaa loo dhigi karay waad ogtihiin caafimaadka oo kale waa meelaha ugu qaalisan ardayga waxaa laga qaadaa lix boqol siddeed boqol ardayda waxaanu ku nidhi maamulka oo aanu kula tashanay boor baa loo sameeyey dowladda u samaysa boor baa la shaqeeya in qualitygooda kor loo qaado ardayga fiiga yar waa la saaraya laakiin maxaa la samaynaya de waa in qualitygana kor loo qaadaa diyaar bay u yihiin in maamulku qualityga kor u qaado oo macalimiinta tayada la keeno oo improvement lagu sameeyo educationkooda marka waxaan ku talin lahaa iminka meesha ugu sarreysa waa boqol laba boqol iyo shan iyo soddon haddaan eego jaamacadaha kale ee wadanka ta ugu hooseysaa waxay qaadaa laba boqol iyo konton mid kasta saddex boqol baa ka mid a qaar baa afar boqol qaada marka waxa weeyaan raysku ma aha ardaydan pressure la saarayo cadaadis la saarayo number one dee qualityga kor loo qaadayo qualityga ayaa kor loo soo qaadaya marka intaasaan idinku dar lahaa su-aalihiina yaa wasiirka weydiinaysana waa kusii wada karta adigaan kusi adaa kusiiya shaarcad
tan iyo intii aad joojisay TV laga qaadi jiray ardayda dugsiyada sidoo kale waxay idila soo noqnoqonaysay mudaharaad ay sameynayeen ardayda dugsiyada tan jaamacaddana way soo noqnoqotay waxaanad adigu tiri waa in jaamacaddii lala simaa jaamacadii jaamacaddiina waa jaamacadda dawladeed ay gacanta ku haysa dawladdii sidee markaa suuragal u tahay in jaamacadihii lala mid iyo jaamacadihii kale ee brivatka ahaa se sidii maxaa sababay in mar kasta ay soo noqnoqdaan mudaharaadadan iskuullada dawladaha hoose iskuullada dugsiyada hoose iyo jaamacadda
sorry horta iskuullada hoose ma mudaaharaad miyaad maqashay sanadahan iyagoo dhigay taa adaa og halkaa ku sheegaysa ma jirto ma jirto iminka intaan halkaa fadhiyey labadii sanadood u dambeeyey mudaaharaadooda in ardayda iskuullada kuwa sekondariya waxa weeyaan waxaan waxaan dowladdani markay dhalatay macalimiintu way gumayseen dhibaato badan baa markii fiigii laga joojiyey intii macalimiintii la dumeynayay ha safuri way dhici jireen ardaydu mashruuc yaa jirta laakiinse intii iskuul walba macalimiintii loo dumeeyey ee buugaagtii ardayda loo qaybiyey ee waxbarashadoodii la dhameeyey waxaasi ma jiraan taa markaa adaa adaa oga halka adaa sheegi halkan ardaydan soo noqdo qabta inay mudaharaad fadhiyeysan tan jaamacaddan kuu sheegaya jaamacadda hargeysa waxay heshaa sadka ugu ballaaran ee dawladdu bixiso waxaa la bixi waxaa la siiyaa laba boqol oo milyan baa sanadkii la siiyaa waxaa la siiyaa wasaaradeeda ugu yaraan konton qof ayaa masters degree ku qaata waxay bixiyaan saddex boqol oo doolar nairobi university baa wada laakiinse jaamacadda hargeysay ku dhig arday kastoo dhiganaya ama hay-adda ka bixinaysa shaqaalaha iyaga masters degreegaa bixisa ama waxa biciyin saddex boqolna kuwa shaqeeya iska bixiya ee wasaaradda ka shaqeeya saddex boqol oo doolar ay bixiya jaamacadda hargeysa ay ka qaadata waxaa la siiyaa jaamacadda hargeysa iyaguna waxay loo sameeyaa ardayda saboolka ah ilaa shan iyo soddon ardayda saboola ama agoona ayay bilaash noogu dhigaa bal hadda ka waran kuwii masaakiin aanu masaakiinta u qornayn lacagta laga qaadin hadday mudaharada ku jiraan calaa ayi xaal markaa waxaa waxaa kaloo la sameeyaa labiyo toban arday oo ka bixiso hay-ad ingiriisi iyagana jaamacadda hargeysa la siiya jaamacadda hargeysa waa mid aanu dooneyno inay jaamacadaha kale la mid noqoto ama ka wanaagsanaato laakiinse ardayga haddaynu nala arday kasta oo aan u diyaarhayn inuu wax barto jaamacadda haynaga xumeeyo inu ogolaano oonanaysan cararo idhaahdo maya iska daaya lacagta annagaa ka bixinayna maya jaamacadda hagaagisa no maanta waxaan ku idhi waxa weeyaan waa inuu go-aan ku socdaa waa inuu ardaydu kala baxdaa ardayga u diyaara inuu wax barto ee mustaqbal doonaya waa inuu sida ay tahay asluubta ugu ardaynimada u nafsa ujeedna wixii dhibaato ee gaar uha iyo halkaasaan u fadhinaa maalin oo dhan arday baynu xalinaynaa hawlihiisa halkaa inuu soo fadhiisto inuu yado aniga dhibaatada gaarka ah bay haystaa laakiinse magaaladan shiidaya waxaan jijabinayaa jaamacadna waan ku jiraa qaar baa lacagtii laga bixiya kuwii lacagtii laga bixinaya qaar ku jira dee waa lama ogolaanay ma arday baa xidhan taade waxaynu waa la kala saarayaayo dhegeysta maysuga ardadaa la kala saaraya wixii dee genuine wixiisu yahayna de waa la eegaya ama dad iska socday ama qaar laakiin de qofkii damage geystay ama dhibaato sharciga waa la eegaya bal waxa sababta keentay halkan ay igu yimaadeen daraad bay ii yimaadeen waxay waanu ku imanaynaa bal waxa keenay inay shiidaan magaalada ha sheegaan oo ha yidhaahdaan waa lanoo waa lanala hadi waay xitaa ay adiga markaad hagaad ka socota sheeg marka
kalsan
هيا تعال
يعني كانت يا أميد أنا سنين أي مخلص دوران مدام أنت تفضل أنت اللي هاي هاي أتيجي الدنيا ما أنت حلوة ليك شلي أصلا صار مثلا يبي يفهم هذا إذا تسوي سنين إيه مخلص دوران أو كد دوران خرقات بيسا العجلة فرصة دقيقة سوق سوق ما فرصة بالسيئة waa semesterkii hore kala kordhiyey lacagta aduu kalsan maa joogin markaas oo ahaa maalintii hore taageerada iyo xirashada isbidaan waa saddex bilood ka hor maalintaa waxaan idin yidhaahdaa hadalkayga dhegeysanaysan idinkuna dee u dhaqma sidii qof joornaabihiisa oo wax baadhayo dee wax run doonaya ha iska ha u dhaqmina sidii qof iska u waxa weeyaan saddex bilood ka hor waa semesterkii hore kay mudaaharaadka dhigeen rabshada dhigeen aan u tegey aan la hadlay aanu sheegnay aan ku yidhi maxaa xalaynu samaynaa ay yidhaahdeen imtixaan baanu ku jirnay ma bixin karno lacagta madaxweynahan idin weydiinaya baan ku yidhi laakiinse semesterka dambe u diyaar garooba madaxweynihii baa nagu soo qaaday waxaan idin shan iyo konton kun ayaanu siinay waa laba wiil ka hor baan jaamacadda ku wareejiyey shan iyo konton way ii yimaadeen haddana qaaro waxay yidhaahdeen haye tii horeynu ku heshiina kama hadlayne waxaa jirta lacago kale oo koofiyad iyo waxaan ku yidhi ii kaalay oo dhitay diskii idinkoo haya soo fadhiista aan eego wixii khalad la idinku kordhiya waadi kale ma inay tii ku yimaadaan ba mise waa inay magaalada kala xidhaan adigu bal hadda markaa tahay wasiirka waxbarashada maxaad sameynaya ya waxaan kusiinaya adiga kusiinaya okaadi mudane wasiir intii mudaharaadka ay dalinyaradan samaynayeen socday howlahooda dabcan wasiirka arrimaha gudaha iyo maayirka caasimada ayaa xaliin iyo hawsheeda waday waktiga adiga albaabka ugu xidhna sidee kula muuqata
albaabkaygu muu xidhnay albaabkaygu muu xidhnayna wuu furnaa ardayduna waa kuwa qofka ugu badan ee arkaan maalin rabshada dhacdo un bay dadka kale is arkaane waa aniga aniga daraad bay ila fadhiyeen baan ku idhi iyagoo guddiya aan ku idhi ii kaalayoo soo fadhiista maan odhan soo shiida magaalada waxaan ku idhi halkan kaalaya soo fadhiista may samaynin wada wada soo
dhegeyso markay noqoto security issue de waa la kala leeyahy arday mudaharaadsan oo waxba maqli waayey oo dhagaxiisi iyo burkiisi soo qaatay de wasiirka wax barashada lagama rabo inu ka hortago waxaa ka hortagaya security laakiin miyir qabka de waan la ballanna waxaan halkan isku keen keena taas waa taa adan kusiinaya xagaad ka socota marka hore okay
waxay mas-uulkii ugu sareeyay wasaaradda waxbarashada meesha adaa ka boosa ardayda jaamacadda hargeysa mar walba mudaharaaday sameeyaan saa sameeyaane laakiin waxaad ku eedeysan in ardaydu ay mudaaraadkan ay wadaan ku qalbi yihiin horena waxaa la odhan jiray ardayda mudaaraadka meesha waa laga dambeeyaayo mudaaraadda hor casiis ku weyga jirteen may soran kartaa mudaaraadka ardaydan dhigata mana gacantana ku jirta dee horta ilaa la cadeeyo ma iska odhan karno ila waa dembiye iminka ardayda uun aan waxaan idiin sheegaya oo dee aan markaynu serious u wada hadaleed ka daysaan waxa weeyaan ardaydaasu inay maalintii hore aanu aanu isku dhinac ahayn ja- horta horta by the way jaamacadda lacagta kordhisay anagu ma kordhinin wasaaradda waxbarashada jaamacadda markay kordhiso maalintii hore waxaan nidhi nagalamaydaan tashan maynaan wada fadhiisan ardaydii maynaan qancin lacagtan iyagoo imtixaan ku jiraan keenteen anaa oka ruulgareeyey anigii waxay noqotay jaamacaddii iyo anigiiyo ardaydiiyo isla safan ardaydii waxaan ku ihi haddaba hayna jabininayay ii sheega waxaan problemkiinu yihiin waanu wada hadalnay waxay simisterkan ma shan iyo konton kun oo dollar baan madaxweyne uga soo qaadan waan ka bixiyey waan la hadlo haddana way ii yimaadeen oo daraad bay ii yimaadeen iyagoo afaro waxaan ku yidhi ii kaalaya wixii oo qorana ii keena bal waxaa dhibaatada ay jirto anigii miyay ixtiraameen ardaydii so imay jebin cid walba
waxaan siinaya adaa siinaya magacaaga sheeg magacaaga meesha magacaygu waa maxamed boosho waxaan ka socda telefishinka su-aasha is weydiinaya waxay tahay ardayda way cabanayaan oo waxay leeyihin waxa lagu dallacay fii maamulkiina wuxuu u baahan yahay sidaad sheegtay kharash jaamacaddii lagu sii wado sidee baa loo xallin karaa
waxaa loo xalinayaa ardaydii simis eeg maalintii horeenu shirnay mar kalena waa idinku celinaya markaad saa usoo fadhiistaan imika haddaan idin aado waxaasaan idinka doonaya oo tidhaahdaan imika ma samaynayne laakiinse saddex bilood halana siiya jaanis soo go-aan maaha iyo haddaad tidhahdaan weligaayo ma bixinayna yaan lanagu talagelin soo laba kala jaada maaha على أي حال وحي إذا كان قال نقول دسياه لنجزايو هلا نقبل فيه ونقبل إني سكالة فكر تسكو إسكو مد معها jaamacadda waxa laga doonaya iyada lafteedana imika halkaa u faraya facultiska aanay gacanta ku haynin ee ay leeyihiin dee lacagtiina ma bixinayaan ardaydiina waa rabshadii kuu sameynayay dee jaamacaddu maaha khasab inay intaasoo kuliyadood hayso haddaanay kharashkii aanay hayn karin wayna kuliyadaha badhinta soo maaha ta aan bixin karin ardayga hadduu leeyahay jaamacad baan dhiganaya oonu awoodi karin ee qaarmood galaan jaamacadee dee waxay shaqay doontaan qaarna jaamacade galaan ardayga jaamacad galay eenu afar boqol oo arday aanu agoon iyo iyo iyo iyo lacag ma haysto aanu jaamacada ugu kala qaybino lacagtii ka bixino eenu haddana qaar ajnabi u barinay in lacagta laga bixiyo ee haddana simister dhan lacagtii laga bixiyey ma inay nashiidaanba ya dayna waa dad caqli waa dhamaatay waan maanaya hada bas waa dhamaatay waa dhamaatay intaa wax ka badan adeer naga daa intaa wax ka qaado wuxuu